magaalada jabuuti waxaa maalintii labaad ka socda banaanbaxyo iyo rabshada goosgoosa oo dhex maraya taageerayaasha mucaaradka ciidamada ammaanka qaar ka mid a ardayda jaamacadda jabuuti ee dugsiyada ayaa banaanbax kooban ka dhigay bartamaha magaalada waxaana kala dareeriyey ciidamada booliiska xaaladda xaafadaha ku yaala caasimadda ayaa degan inkastoo isku dhacya ay booliiska iyo dibadbaxayaashu ku dhex marayaan xaafadaha belbela ee duleedka caasimadda xiisaddan ayaa ka dhalatay natiijadii baarlamaanka doorashada oo ay ururada mucaaradku diideen inay aqbalaan haddaba saamayn intee lega iyo dhacdooyinkan ku yeelan karayaan xasiloonida jabuuti sideese loogu gudbi karayaa waxaa arrimahaasi aanu ka waraysannay cabdiraxmaan waaberi oo ah qoraa u dhashay jabuuti waxna ka dhiga jaamacadda georgia washington university ee magaaladan washington d c waxaana ka teleefoonka ku waraystay wariyahayaga xuseen barre oo washington joogay isaguna ugu horreyn wuxuu weydiiyey sida ay ugu muuqato xaalada jabuuti horta ma ihinin siyaasiya laakiin sida ila eg tahay dhibaata jirta marka dad baa xabsiyaal ku jira dadka dadkaa kalena codkooda na laiska soo sii daayo horta taas waa hubaal way ka horeysaa shir kaleba ina dadkeen kale iska soo sii daayo dadka xidxiran iyo ciyaalkii la qaaday iyo wixii dhibaato ka dhacay marta nabad waa inay timaadaa mar haddii mucaaradkiina ay leeyihiin doorashadii waa lagu shubtay dowladdiina ay leedahay si xor oo xalaala ayay u dhacday sidee xal loo gaari karaa markaa logu gaari karo in hadalkii dib laiskugu hadlo markaasaan maqlayo siayla tahay dadkii odaydii haystay ku diray bartiyada badan ee isku magacaabo u s n way waxay ku jiraan sidii camp lagu hayo o kale loo egyahay dadkii kale wadaadadii kale dadkii civil society iyo iska ahaa opposition ahaa mas asxaabta ama shicibun ahaana qaar baa xirxiran dumar baa xirxiran waxba dhibin baa losan maqlay marka horta dadkaasi haliska soo sii daayo oppositionkuna waxayna leedahay hubaal baan haynaa inaa la xaday marka waan sheegaynaa waxyaabihii dib baan tirinaynaa dib ha loo tiriyo hala is dhegeysto dowladdu iyadu waxay leedahay ammaanka dalka xil baa naga saaran dhalinyarada wadooyinka imanaya rabshadaha sameynaya xil baa naga saaran marka sidee arrintaasoo kale loogu gudbi karaa sida lagu gudbi karo waa inaad niyad fiican loola yimaado iminkaas uma malaynayo inay dowladana waan islaamani anu shaksi aan keligaba hadlay cabdiraxmaan cali waaberiyo qoraala lix iyo soddon sanadood baan ku noolayn xaalad kaleetood oo iska dhiba iska dhibaato badan dibada in badan keentay marka uma malaynayna inay si fiican u dhacay uma malaynay anu shaksi ahaan si inuu dhacay wixii kasoo baxay electionkii marka anuu nabad daamaan iska rabnaa laakiin waxaan rabnaa in dadkii lala hadlo kuwii xiraya kuwii dadka lagu dhibaya laleeyahay iyagaa dadka dambeynaya hala halaisla hadlo haddii iska horimaadyadani iyo rabshadahani ay sii socdaan ma kula tahay jamhuuriyadda jabuuti inay qaadi karto arrintaas jamhuuriyadda jabuuti horta shicibkiibaa imka codkiisi maqlay imka waxaan maqlaynaa askari ciyaal yar eryanaya imka dadki sidii loo heli lahaa qof dhexdhexaadiya ama ha noqoto dad peacemaker nabadoon lagaa soomaaliguda dibadda kenya ama dadka joogaba ha noqoto marka waxaan rabnaa inay anu waxaan jeclaan lahaa inay xalka kasoo baxo qof saddexaad oo ahayn ciyaalkeena caymanaya iyo askartana caymanaysa madaxweynuhu soo election soo dhicin buu yidhi dadka waxay yihiin maba ogolin maba hal waxay soo baxayaan ma wax kasoo baxaya ma jira budi bilo isagay ribay ka xidhan tahay inuu hadal nabadeed keeno waayahay marka laga yimaado siyaasiyiinta reer jabuuti ee ku loolamaysa maamulka talada dalka haddaad tihiin aqoon-yahankii iyo dadkii ururada bulshada rayidka ah ee u dhashay dalka ma laga yaabaa in aad idin meeshaasi door idinka bannaan yahay o aad kaalin ka qaadan kartaan wallahi anigu haddaan keliga waa lalaga waxaan qaban karayn waa qabanayna socodkiiba maahadna ku hadlaen mar labaad laakiin wixii aan qaban karayn waa qaban karayn maxaa kamid a marka waxa aad qaban ka qaban kartaan arrintan oo kale iminkaan anu shaqadan ku jiro waa sidaan hadalkii jabuudkaaska ka jeclay marka jabuuti dhibaatada ka socda si aan adiyada u ogsiin lahaa especially ama ha ku hato sida inta badan faransiiska iyo mareynkaba ama addunyada kale belgiga wixii sidii loo faafin lahaa ee addunyada lagu maqlisiin lahaa taasaan imika ku jira arrimaha imika dhacaya ee jabuuti ka socda sumcadda dalka jabuuti ma laga yaaba ina wax u dhimaan
nina ma rabo anu ma rabo shaksi ahaan iyo dad qof aan garanayo rabo ma jiro dhibaato oo ay ku dhacdo dadkaa dabadina waxaalaayo ma rabno wixii xaalad iyo bulshada ka dhibaateynaysa qofna ma rabo imka laba cishay dhibaatadan haysataa marka muranka waxaa laga dhixkaa in dad badana ay ogaadaan waxaan ujeedaa nacam laga baxo dadkan is eryanaya ardayda yar is eryanaysa iyo kuwan siyaasiga iyo iyo kuwan booliiska marka hadduu presidentuna hadal fiican keeno nabada waxay dhici kartaa tuu aamusinaysa bilow magaalada cabdiraxmaan waa beri oo ah qoraa u dhashay jabuuti waxaana ka dhiga jaamacadda georgia washington ee magaaladan washington d c oo qadka telefoonka ugu warramayey wariyahayaga xuseen barre aadan oo isna washington jooga